wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska somalilan ayaa magaalada hargeysa kusoo gabagabaysay kulan looga hadlayay sidii looga faa'iidaysan lahaa fursadaha shaqo ee la xidhiira kuwa farsamada gacanta ee ka jira somalilan kulankan ayaa lagu soo bandhigay xog ururin laga sameeyey suuqyada shaqada ee somalilan si looga faa'iidaysto iyadoo si gaara diiradda loo saarayay shaqooyinka farsamada gacanta agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska somalilan axmed xasan aw aadan ayaa sharaxaya ahmiyadda daraasaddan kusoo gebagabayno daraasaad ama asesman baahida suuqa shaqada gaar ahaan qeybta farsamada gacanta waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa hay-adaha care iyo safe the children oo qeyb lixaadle ka ah fursaddan maanta aynu halka kusoo bandhigayno waxay ka mid tahay dadaalada wasaaraddu ay ugu jirto dib u habeynta shaqada iyo baahida suuqa shaqada dhowaan waxaad la socoteen inaan magaalada boorama aan ku qabanay carwada shaqo abuurka qaranka taasoo iyadna qeyb ka ahayd dadaaladaasi oo runtii fursad siisay in ka badan siddeed boqol oo qof oo dhallinyaraa inay fursad shaqo ay ka helaan goobtaasi annagoo weli taa ku guda jirna ayaan waxaan dhowaan soo gebagabayn doonaa xeerkii internshipka oo processo isna kulankii ugu dambeeyay aanu qaban doono gudbin doono golaha wasiirada dadaaladaasi gebigooguba waxay qeyb ka yihiin sidii loo abuuri lahaa fursado shaqo daraasadan maantaan halkan ku joogno oon commit garaynayna inay noqon doonto mid aan sideeda ku fulino waxyaabo fara badan fara badan fara badan baa kasoo baxay baahida suuqa shaqada taala halkan waxaan umalaynayaa inay ku dheyihiin xarumihii tifet centrisku iyagana waxaan kula tardaanmayaa inay daraasada iyo baahidaa ay iswaafajiyaan oo qeyb ka noqdaan fulinta daraasadani ay soo ay halkan kusoo bandhigna kusoo gabagabayna